halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxayn sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos ee aynu horay idinku soo bilownay waxaannu ka hadlaynay mawduucii ku saabsanaa gogoldhigga cutubkan koowaad bawlos wuxuu warqaddan labaad u qorayaa isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabay warqaddii koowaad ee uu u diray waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan oo waxaynu ku soo aragnay warqaddii koowaad in kiniisaddu ay go'aan ka gaari weysay waxyaabo badan oo ka dhacayay gudaheeda kiniisaddiina way isgarwaaqsatay waxayna aqbaleen taladii oo siiyey rasuul bawlos ama uu u soo jeediyey
anaguna waana dicne irxamowna naxariso ilaahi arliga ume inankiisa ku markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda toddobaad ee cutubka afaraad markaasoo bawlos uu lahaa laakiin khasnaddan ayaan ku haysannaa weelal dhooba ah in xoogga weynaantiisa ay ka ahaato xaggii ilaah ee aanay xaggayaga ka ahan waxaannu nahay baa la leeyahay weelal dhooba ah waxaa haddaba laynagala mid dhigayaa sida weelal dhooba ah xagga itaalka waayo weelasha dhoobada ah isla markiiba way burburi karaan waxaase la raaciyey inaan leenahay hanti oo fasiraadda axdiga cusub ee soomaaliga ah ay leedahay khasnad haddaba waa maxay khasnaddaas khasnaddaasu waa injiilka ama akhbaarka wanaagsan waxaannu haddaba injiilka ama akhbaarka wanaagsan dadka ku gaarsiinaynaa jidhkan lagu masaalay sida weelal dhooba ah ama itaalka daran sababtaasi aawadeed buu bawlos horraan u yidhi innagu isagama hadalno injiilka laakiin waxaynu kaga hadalnaa sayid ciise masiix innaguse waxaannu nahay addoommadii sayid ciise masiix haddaba mararka qaarkood waxay inala noqotaa inaan nahay dad aad u waaweyn ama magaca leh markaannu ku wacdiyeyno injiilka inkastoo ay sidaas noqonayso dhegaystayaal kuwa u adeega ilaah haddana gunta xaajadu waxay tahay inaynu nahay addoommo hase yeeshee jego kale ma lihin markaana markaa laynala barbar dhigay weelal dhooba ah ayaan loo qaadan karin inaynu nahay kuwo wax matarayaal ah waxaad eegtaa qisadii gidicoon ee ku qoran kitaabka xaakinnada waxaa laynoo sheegayaa in ilaah uu isticmaalayo waa markii aynu kitaabkaasi akhrinno eh in ilaah had iyo goorba uu isticmaalayay kuwa itaalka daran si uu u muujiyo in itaalka dadku uu u baahan yahay aannu iyaga un ka iman ee uu isaga ah ilaaheenna ka yimaado rasuul bawlosna wuxuu garanayey waxa ay ka micno tahay in loo silco masiixa daraaddiis haddaba weelkaasi waa in la burburiyaa haddaba weelashaas dhoobada ah waa inay burburaan oo loola jeedo waa in masiixiyiintu ay u dhintaan ama ay u silcaan ciise masiix waxaad arkaysaa dad badan oo markhaati u furaya masiixa laakiin waa inaynu isweydinno ilaa iyo heerkee baan doonaynaa inaynu u silicno masiixa ma ilaa iyo heer dhimasho haddaba ma ahan inaan isku wadno waxa isagu uu nolosheenna ka doonayo iyo waxa innagu aynu nolosheenna ka doonayno waa inaynu ku soconnaa tiisa ee ma ahan inaan ku soconno teenna waa inaan go'aan ka gaarnaa inaan la soconno masiixa iyo inaynaan la socon haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaannu haatanna horay waxaannu u sii wadaynaa cutubka afaraad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan wax walba waa laynagu dhibay laakiin laynama cidhiidhiyin waannu qalbi walaacnay laakiin ma aannu quusan haddaba bawlos xaaladaha ayuu haatan halkan isugu barbardhigayaa oo wuxuu leeyahay wax walba waa laynagu dhibay laakiin buu yidhi isagoo dhibka barbardhigaya laakiin laynama cidhiidhiyin haddaba waxaa cidhiidhi uu kala kulmay sidii uu injiilka dadka ku gaarsiin lahaa laakiin waa u suurowday inuu injiilka ku wacdiyo oo uu dadka gaarsiiyo markii loolan uu bilowdo ayuu ku xisaabtamayaa kaalmada ilaah waxaa kaloo uu leeyahay waannu qalbi walaacnay laakiin ma aannu quusan waxaa markaasi u suuro gashay inuu hergeliyo waxyaabihii uu ku taamayey waayo ruuxa rabbiga ayaa isaga hoggaaminayey haddaan horay idinku sii wadno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos ayaa waxaa ku qoran cutubka afaraad aayadda sagaalaad sida tan waa lana silciyey laakiin laynama dayrin hoos baa laynoo tuuray laakiin laynama baabi'in waxaan ognahay in rasuul bawlos la silciyey oo cadaawayaashiisu ay doondooneen laakiin welibana lama dayrin oo uma dhicin cadaawayaashiisa markii uu xabsiga galay oo uu xidhnaa ayuu welibana awood u helay inuu waraaq u qoro reer filiboy oo haddaan idiin akhrinno qiso xaalkaasi ku saabsan ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubka koowaad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban ee baalka saddex boqol shan iyo afartan ee axdiga cusub sida tan haddaba walaalayaalow waxaan jeclaan lahaa inaad ogaataan in waxyaalihii igu dhacay ay injiilka horumar u noqdeen sidaas daraaddeed waxaa askartii boqorka iyo kuwa kale oo dhanba u wada muuqday inaan ciise masiix aawadiis u xidhnahay markaa sidaannu arkayno xitaa markii uu xidhnaa ayuu aaminsanaa in ilaah uu la jiro isaga wuxuu leeyahay haddaba haddaan ku noqonno warqaddii labaad ee reer korintos cutubka afaraad aayadda sagaalaad hoos baa lanoo tuuray laakiin lanama baabi'in ama lanama burburin taasina waa wax wanaagsan cadaawayaashiisii ayaa dhulka ku soo tuuray laakiin cadaawayaashu ma ayan burburin isaga ama ma dilin haddaba bawlos ayaa dhammaadka noloshiisa wuxuu qorayaa oo uu leeyahay shaqadaydii waa dhammaystay laakiin waxay u muuqataa in bawlos uu ku jiray dagaal aannu ku guulaysanaynin miyaad markaasi hadalladiisa ka dareemi karin in ninkanu uu tabar darnaa oo itaaldarradiisii buu ku xoogaystay haddaba haddii aynu wakhtigii bawlos nool nahay oo aynu arki lahayn bawlos oo la hardamaya madaxdii waaweyneed ee reer rooma ayay nala noqon lahayd in ninkan yuhuudka ah ee miskiinka ah oo aan awoodda lahayn oo wakhtigiisa luminayo hase yeeshee saaxiibayaal wuxuu waday akhbaar baabi'iyey embaradoriyaddii ama boqortooyadii reer rooma nin qora ah ayaa wuxuu yidhi reer rooma way is-hortaagi kari waayeen ama u babacdhigi kari waayeen wacdiskii rasuul bawlos waxaanan idinku leeyahay injiilka weli wuu afgembinayaa boqortooyooyinka bawlos wuxuu haddaba u muuqdaa sida nin itaal daran hase yeeshee ilaah baa had iyo goorba samata bixinaya wuxuu isticmaalayey mucjisooyin iyo qaabab caadi ah oo aannu wax mucjiso ah samaynaynin hase yeeshee uu hadalka ku wacdinayo haddaba ilaah ma dayriyo addoommadiisa haddaba aniga iyo adiga waxaannu noolnahay wakhti dadku ay isku tanaasulaan oo qof waliba dantiisa uu eryado waa maalin qofka inta raacsan ama saaxiibbadiis uu leeyahay lagu cabbiro muctarifnimadiisa hase yeeshee qofka waxaa lagu cabbiraa inta cadow ee uu leeyahay mase ahan inta qof ee saaxiibo ah ee uu leeyahay ama sida uu muctarif uga yahay beesha ama deegaankiisa ciise masiix ayaa wuxuu leeyahay haddii aynu masiixa jecelnahay oo aynu raacno isaga dunida way ina nabcaanaysaa bawlos haddaba waxaa ka soo hor jeeday cadaawayaal fara badan anigu waan ogahay inaan leeyahay cadaawayaal i nacab ama iga soo hor jeeda haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno isla cutubka afaraad ee warqaddan labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos aayadda tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan mar walba jidhkaannu ku sidnaa dhimashada ciise in haddana nolosha ciise ay jidhkayaga ka muuqato waxaad haddaba xusuusataa in bawlos uu inoogu sheegay warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka shan iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad faanka aan idiin qabo xagga rabbigeenna ciise masiix ayaan ku caddaynayaa walaalayaalow inaan maalin walba dhinto waxaa kaloo uu inoogu sheegayaa warqaddii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda lix iyo soddonaad sida tan sida ku qoran adiga daraadda ayaa laynoo laayaa maalinta oo dhan waxaa laynoo tiriyey sida idin la qalay waxaa kaloo rasuul bawlos uu inoogu sheegayaa warqaddii koowaad ee uu u qoray reer korintos cutubka afaraad aayadda sagaalaad sida tan waayo waxaan u malaynayaa in ilaah uu na soo saaray annagoo ah rasuulladii ugu dambeeyey sida kuwa dhimashada lagu xukumay oo kale maxaa yeelay wax la daawado ayaa la nooga dhigay dunida iyo malaa'igaha iyo dadkaba haddaba masiixiyiinta ka baqi maayaan inay dhibaatoodaan ciise masiix baa leh dunidu way idin nabcaan doontaa kolkii aad i soo raacdaan markaana waa wax wanaagsan inaan jegadeenna masiixa qaadanno haddaan horay idinku sii wadno oo aannu haatan eegno aayadda kow iyo tobanaad ee isla cutubka afaraad ayaa waxaa qoran sida tan waayo annagoo nool waxaa weligayo laynoo bixiyaa dhimasho ciise masiix aawadiis in haddana nolosha ciise ay ka muuqato jidhkayaga dhimanaya waxaa la leeyahay waxaynu noqonaynaa kuwa ugu xoogga badan marka itaalkeennu aad uu u yaraado haddii aan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban ee cutubka afaraad waxaa qoran sida tan sidaa daraaddeed annaga dhimashadu way naga dhex shaqaysaa laakiin noloshu idinkay idinka dhex shaqaysaa waxaannu leennahay isku ruuxa ee rumaysadka sida qoran waan rumaystay taas aawadeed ayaan u hadlay annaguna waan rumaysannaa taas aawadeedna waannu u hadalnaa waannu garanaynaa in kan sara kiciyey rabbi ciise uu inala sara kicin doono ciise oo hortiisuu ina wada keeni doonaa idinka iyo annagaba waa wax xiise leh inaan xaalkaasi ogaanno waana ahmiyad ballaaran tahay inaan garanno in bawlos aannu dhimashada u qaadan inay tahay dhammaadka wuxuuse eegayaa xaal dhimashada ka shisheeya dhimashada waa wax uu dhadhamin doono qof waliba cutubka xigaa ayuu haddaba kaga hadli doonaa howsha shahiidnimada ee masiixa waxaa haddaba jira qalbiqaboojin markii aad noloshaada u bixiso masiixa aawadiis wuxuu halkan inoogu sheegayaa haddii aynu la xidhiirno masiixa in qofku uu la kala dhimanayo waxyaabaha dunida waayo wuxuu la xidhiiray masiixa oo ah kan sara kiciyey rabbi ciise uu inala sara kicin doono ciise oo hortiisuu ina wada keeni doonaa idinka iyo annagaba haddaan horay idinku sii wadno kitaabka korintos oo aannu eegno aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban ee isla cutubka afaraad waa korintoska labaade waxaa qoran sida tan laakiin tan iyo maalintaasi mar alla markii muuse wax lagu akhriyo dabool ayaa qalbigooda saaran laakiin mar alla markii loo soo leexdo rabbiga daboolka waa laga qaadaa marka ay sidan tahay ayaa waxaa cad in aayaddan ay tahay mid cajiib ah haddaba markii aynu gabowno ayaynu garanaynaa in dhimashadu ay soo dhowaanayso waa dhimashada jidhkae haddaba waxaannu ku kornaa nimco iyo weliba aqoonta masiixa waxaan idinku leeyahay jidhkan aynu leennahay waa kii mar uun dhintaa oo sinaba mawdka looga baxsan maayo hase yeeshee xagga ruuxa ama gudaha ayaa qofka masiixiga ahi oo ka cusboonaanaya had iyo goorba waxaan markaasi dareensanahay inaan sayidka u sii dhowaanayno maalinba maalinta ka dambaysa waa kuweenna masiixiyiinta ahe markii aynu masiixa ku korno ayaannu barako u ahaanaynaa walaalaha oo dhan oo marnaba ninna dhibaato ku samayn mayno hase yeeshee xikmaddayadu haatan way isbeddeshay waxaana noqday nin weyn haddaan horay idinku sii wadno aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban ee cutubka afraad waxaa qoran sida tan waayo dhibtayada fudud ee wakhtiga yar ah ayaa aad iyo aad noogu sii yeesha culayska ammaanta ee weligiis ah ma fiirsanno waxyaalaha la arko laakiin waxyaalaha aan la arkin waayo waxyaalaha la arko in dhowr ah ayay sii joogaan laakiin waxyaalaha aan la arkini weligood bay sii joogaan mar kale ayuu haatan wax isbarbardhigayaa waxa uu leeyahay ama uu inoo sheegayaa bawlos in dhibaato ay ina qabsanayso hase yeeshee wakhtiga dhibaatadu ma badna miyaanay ahayn waa dhibaato kulul markiise aynu ku qiyaasno ammaanta ilaah ee imaanaysa ayaa dhibaatadaasi ay fududaanaysaa marka loo barbardhigo ammaantaasi iyada ah waxaa zabuurluhu uu leeyahay sida ku qoran zabuurka sagaashanaad aayaddiisa afaraad ee baalka toddoba boqol saddex iyo toddobaatan ee axdigii hore sida tan waayo kun sannadood waxay hortaada ku yihiin sida shalay oo kale markay dhammaadaan oo waxay la mid yihiin sida wakhti la soo jeedo oo habeennimo haddaba cimrigayagu wuxuu u dhammaadaa sidii sheeko la sheegay iyo sida wakhti la soo jeedo oo habeennimo markaana ma ahan inaan indheheenna ku hayno waxyaalaha baaba'aya hase yeeshee iminka inoo muuqda waxyaabahaas inagu haraysan waa wax soconaya oo dhammaanaya hase yeeshee waxyaabaha aan muuqan waa waxyaalo abaddan ah waxaan haddaba u malaynayaa in isbeddel uu ka soconayo dunida waxaan garanayaa dad badan oo dhintay oo aynu saaxiibbo ahayn dhimashaduna waa wax soo jireen ahaa oo haystay bini'aadanka ka bilaabata maalintii awowgeen aadan uu ku dembaabay ilaah hortii ilaa maalinka maantay ah marka waxaan halkaasi ka arkaynaa in had iyo goorba uu dhimanayo qof aad kugu dheer inkastoo baryahan dad badan oo dhallinyaro ah rasaas aawadeed ay u dhintaan hase yeeshee dhimashadu way u siman tahay dadka oo dhan oo mar unbaa qofka moodku uu ku imaanayaa waxaad kaloo arkaysaa in deegaannadu ay isbeddelayaan waxaad kaloo arkaysaa in wax waliba ay dhammaadaan oo welibana ay zuulaan haddaba waxyaalaha aan la arag ayaa waxaa loogu yeedhaa waxyaabo abaddan ah oo markaad masiixi tahayna way kuu sii ifayaan wuxuu leeyahay bawlos ma fiirsanno waxyaalaha la arko laakiin waxyaalaha aan la arkin waayo waxyaalaha aan la arkini weligoodba bay sii joogaan saaxib waxaan dhowrayaa magaalada kan dhisaa uu yahay rabbiga waan jeclahay muqdisho iyo weliba waddankaygii iyo weliba deegaannadayda laakiin bilxaqiiqa waxaan haatan dhowrayaa magaaladaasi kale ee kan dhisaa uu yahay rabbiga waxaannu haatan idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka shanaad ee isla warqaddii labaad ee reer korintos waxaannu haatan soo gaarnay cutubka shanaad waxaanan ku bilaabaynaa sida caadada ah mawduuca uu ka hadlayo cutubkan waxaana weeye gargaarka eebbe ee aynu helayno markii aan wadno howsha shahiidnimada ah ee masiixa ama waxaan odhan karnaa howsha biimada ah waayo dad badan baa ka soo hor jeeda ciise masiix marka in loo shaqeeyo waxay u baahan tahay biimo ama geesinimo haddaba qaybta koowaad ee cutubkan wuxuu ka hadlayaa gargaarka ilaah waxaanan ku soo aragnay cutubkii saddexaad gargaarka ilaah ee aynu helayno markii aynu wadno howsha ammaanta leh ee masiixa war maxay wanaagsanayd in daboolka laynooga qaado masiixa waxaannu kaloo horay u soo aragnay gargaarka eebbe markii aynu ku jirno howsha qaxarka ah ee masiixa sida ku qoran cutubka afraad haatanna waxaynu arkaynaa gargaarka eebbe ee aynu helayno marka aynu ku jirno howshan biimada ah ama shahiidnimada ah ee masiixa haddaan horay u sii wadno xigashada oo aannu haatan eegno cutubka shanaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos aayadda koowaad waxaa qoran sida tan waayo waxaynu ognahay haddii gurigeenna dhulka ee taambuug ahu uu dumo inaynu ilaah xaggiisa ku leennahay dhismo mana aha guri gacmo lagu sameeyey waase mid jannooyinka weligii ku jira waxaad haddaba ogaataa waxa khusuusan bawlos halkan uu ku leeyahay wuxuu leeyahay waxaannu garanaynaa odhan maayo filaynaa ama rajaynaynaa amase rumaysannahay in haddii jidhkayagu uu dhaco aynu helayno taambuugga ilaah waa jir ilaah uu ina huwinayo oo aan gacmo lagu samayn laakiin waa mid weligiiba jannooyinka ama samooyinka ku jiray wuxuu leeyahay waynu garanaynaa haddaba markan wuxuu ula jeedaa waa wax aad iyo aad loo hubo inaynu helayno jir samaawi ah haddaba bawlos wuu garanayaa inuu helayo jir samaawi ah maxaa wacay ruuxa ilaah ayaa isaga u muujiyey erayga ah taambuug marka la eego afka giriigta waxa weeye iskene oo macnuhuna uu noqonayo teendho waa isla eraygaasi kii loo isticmaalay taambuuggii reer banu israa'iil ay ka taageen cidlada haddaba taambuuggaasi wuxuu ahaa mid aan sidaasi u weynayn hase yeeshee aayaddu waa mid muran uu ka taagan yahay welibana ma adkeeyo tarjumadaha ha yeeshee waxaan haatan ku adkaysanayaa in waxa halkan looga hadlay aannu ahayn jir caadi ah sannado badan ayay ila ahayd in ilaah uu jir caadi ah ina siin doono amase sida inuu cusboonaysiinayo jidhkayagii waxay ila ahayd inaan helayno jir aan joogto ahayn ilaa ilaah uu cusboonaysiiyo jidhkayaga marka ma aanan jeclaysan karin fasirkaas laakiin waxay ka muuqatay tan haatan bawlos uu inoo sheegayo oo kale markaana aniga ilama ahaan inuu ka wado jir aan joogto ahayn waayo wuxuu leeyahay jirkaagu wuxuu ku jiray samooyinka wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan jirka cusub ee aynu heli doonno waxaan markaasi u baahan nahay inaan garanno inuu jiro ninka dibadda ah iyo kan gudaha ah bawlos wuxuu xal arrinkaasi ku saabsan kaga hadlay cutubkii hore ee afraad wuxuu leeyahay qofka dibadda ah wuu baaba'aa laakiin qofka gudaha ah waa u sii cusboonaanayaa maalinba maalinta ka dambaysa hase yeeshee dad badan ayaan garanaynin taas waxaan akhriyey warqad uu u soo qoray nin dhegaysta ah barnaamijkan wuxuuna yidhi waxaa kitaabka ka buuxa waxyaabo iskhilaafaya wuxuu yidhi waxaad ka hadashaan oo aad tidhaahdaan dadku waxay la joogayaan sayidka waxaad kaloo leedihiin qofka waxaa dhimashada looga sara kicinayaa dunidan taasina buu yidhi waa wax iskhilaafaya runtuse waxa weeye in jidhka qabriga la gelinayo laakiin qofka caadiga ah ama qofka dhabta ah uu la joogayo masiixa haddii qofkaasu masiixi uu yahay wuxuu la joogayaa masiixa haddaba waxyaalaha muuqda waa wax aan joogto ahayn jidhka yaga muuqda ma ahan mid joogto ah oo wuu baaba'ayaa si kastoo uu u xoog badan yahay ama u qurux badan yahay waxaa hubaal ah in jidhka qofka oo ah waxyaalaha muuqda uusan joogto ahayn haddaba nebi sulaymaan oo ka hadlaya jidhka bini'aadanka ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka wacdiyaha baalka siddeed boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubka laba iyo tobanaad aayadaha saddex ilaa afar sida tan iyo inta kuwa guriga dhowraa ay giriiraan oo nimanka xoogga badanuna ay soo gotaan oo kuwa wax shiidaana ay tiradooda yar aawadeed shuqulka u joojiyaan oo kuwa daaqadaha wax ka fiiriyaana ay madoobaadaan iyo inta albaabada jidadka lagu xidho iyo inta sanqadha shiididdu ay gaaban tahay oo shimbirta cideeda lagu tooso oo gabdhaha muusikaduna ay wada taag darnaadaan haddaba kuwa guriga dhowraa waxaa loola jeedaa lugaha iyo lowyada ragga xoogga badanuna waa garbahayga oo haatan soo godanaya da' aawadeed kuwa dariishadaha wax ka eegana waa indhaha oo haatan soo daciifaya
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow saluglawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin